Gabdhuhu marka ay helaan waxbarasho tayo leh gaar ahaan heerka jaamacad, waxaa kor u kaca fursadaha noloshooda iyo sidoo kale kuwa ay bulshadu ku leeyihiin. Gabdhaha wax ka barta jaamacadaha waxa ay helaan aqoon xirfadeed iyo mid guud oo kor u qaadi karta kartidooda shaqo, hal-abuurkooda, waxayna sidoo kale bartaan xirfado cusub oo ka caawinaya in ay noqdaan hogaamiyeyaal iyo kuwo saameyn ku leh bulshada. Qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta jaamacadda magaalada Jowhar ayaa Radio Isna uga warbixiyay muhiimadda gabdhuhu u leedahay waxbarashada jaamacadaha iyo halka ay higsanayaan.
Magacayga waa Sahra Maxamuud Xuseen. Jaamacadda aan wax ka barto waa Jaamacadda Joogtay. Gabdhaha Soomaaliyeed waxbarashada aad ayay muhiim ugu tahay maxaa yeelay gabdhaha wax bartay iyo gabdhaha aan wax baranin maanta isku hal ma ahan. Gabdhaha inay wax bartaan waxay muhiim ugu tahay waxay helayaan fursado, waxay helayaan khibrado kale inay sii raadiyaan oo kale. Maanta haddii qofka wax barto tahay gabar wax baratay xataa markay reer yeelato kale caruurtay dhasho waxbarashada way ku ogaani way ku gowaamini ilmahaas waxay ku dadaali inay waxbarashada habsaan ka gelin ee ilmaha wax u bartaan waxay soo saari ilmo wax bartay. Kul talin lahaa gabdhaha kale ee aan wili helin fursad waxbarasho waxaan kul talin lahaa inay raadiyaan inay hadda dib u raadiyaan fursadaha waxbarasho ay wax bartaan qofka hadduu maama yahay wax way baran kartaa waxbarasho ay raadiyaan ay wax bartaan maxaa yeelay waayo horaa loo yiri education is the light and ignorance is the dark qofka wax bartay maanta nolosha la taagan yahay waxay u muuqanaysaa inuu noloshiisa ay iftiin u tahay qofka aan wax baraninne horaaba loo yiri qofka aan wax barinin mugdi inuu ku jiro waxay yihiin riyooyinkeyga ama yoolkeyga aan hiigsanayo marka aan ka baxo jaamacadda inaan bulshada aqoonteyga iyo aan u adeego inaan bulshada u adeego aqoonteyga ku biidhiyo caruurteyga ku tarbiyeeyo iyo waalidiinteyga magacaygu waa faadumo haaruun cabdulle jaamacaddaan wax ka barto waa jaamacadda zamzam university faraceeda jowhar kuliyadda aan barto waa kuliyadda neersinka gabdhaha soomaaliyeed waxay muhiim ugu tahay waxbarashada waxbaratay waa bulsha waxbaratay gabar waxbaratayna waa qaran waxbartay gabdhaha soomaaliyeed aad iyo aad bay muhiim ugu tahay inay waxbartaan waxbarashada aragtideeda mustaqbalka waxay u bedeshay mid wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan iyo horseedaysa nolosheedana anficaysa waxaan u haystaa inaan haysto waddo wanaagsan waana sax waddadaas wanaagsanna iyo iftiinkaasna waxaa ii horseeday waxbarashada riyooyinka aan hiigsanayo marka aan dhammeeyo ama aan ka baxo jaamacadda waxay tahay in aan wax uu qabto kuna anfaco wixii aan intaasoo sano soo baranayay dadkeyga ama bulshadeyda marka aan dhammaysto waxbarashada waxaan qorsheenayaa in aan bulshadeeda anfaco kuna anfaco wax allaala wixii aan ugu awoodo iyo waxaan soo bartay waxbarashada gabdhaha waa furaha hormuudka bulshooyinka iyo dalka oo idil